bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kasta aad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan oo aad dhegaysataan habeen kasta marka laga reebo habeennimada jimcada
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca ah ay sii baxayso khamiisna ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha februari sannadda qodobada iyo macluumaadka haddii rabbi karaali noqdo barnaamijka caawa aad kuma dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa magaalada muqdisho maanta toddoba sanno kadib waxa ay martigelisay shir afar geysood ahaa oo xasaasi ahaa oo ay ka qayb galeen madaxda waddammada safka hore ee geeska afrika jabuuti kenya iyo etoobiya iyo madaxweynaha soomaaliya war murtiyeed ayaa laga soo saaray shirkan haddaba maxay yihiin qodobada muhiimka ah ee looga hadlay shirkan
waxaa ajendaha kulanka u ahaa in laga wada hadlo arrimaha amniga gobolka howlgallada guulaystay ee dowladda federaalka ee soomaaliya ay haatan waddo ee ka dhanka khawaariijta kuwaas oo u baahday in wadatashi lagala yeesho dalalka deriska ah maadaama khataraha shabaab aysan ku koobnayn soomaaliya suuragalna ay tahay in khatarahaasi ay ku sii faafaan dalalka gobolka haddii aanay jirin iskaashi wararkii ugu dambeeyey shirkaasi maanta muqdisho ay ku yeesheen madaxda iyo wax looga hadlay ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale haddii rabbi karaal noqdo barnaamijka caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamadan oo amisomka la yidhaahda muddo oo dhowr iyo toban sana ah ay joogaan waddanka haddana dufaysyadooda iyo meelaha ay degan yihiin ay lacago badan oo aad u tiro badan ay ku qaadanayeen marka waxayna islahaayeen ladinkama maarmo oo muxuu ahaa ciidamada dowladda tallaabo oo adinka ay ku jirin qaadima karaan marka hadda waxaa muuqatay marka in mid ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho oo sheegay in ciidamada aadmis aysan diyaar u ahayn ka qaybgalka dagaalka ka dhanka ah al-shabaab wareysi gaara uu siiyey caawa warbaahinta dalsan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan haddii rabbi karaali noqdo waxaa ka mid noqon doonaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo al-shabaab oo dagaal culus ku dhex maray qeybo ka mid a gobolka hiiraan iyo ciidamada xoogga dalka oo la wareegay deegaan muhiima ay al-shabaab kaga sugnaayeen gobolkaasi qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa mid ka mid a dhallinyarada waxbaratay ee ku nool gobolka banaadir waxa uu sheegay in dhallinyaradu shaqo la-aan ee la daaladhacayaan wuxuuna madaxda ugu sarreysa dalka ugu baaqay inay wax ka qabtaan shaqa la-aanta haysata dhallinyarada madaxweynahan inta badan wuxuu aad runtii maadaama akademiyada uu ka yimid madaxweyne waxbarasho uu yahay waxaa la rabaa inuu asi employment ama shaqo abuur sameeyo qofkan isagoo intaas soo wax soo baranaya ama digrii haysto haddana wuxuu ka shaqeeyaa shaqooyinka hoose qaarkood shaqama hayaan oo xaafada iska joogaan
shaqala-aanta ay wajahayaan dhallinyarada soomaaliyeed ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa wareysi dhinacyo badan taabanaya oo aan la yeelanay mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbaratay ee ku nool gobolkan qodobada kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona guddoomiyaha golaha shacabka oo guddoomiyey kulanka golaha wasiirada koonfur galbeed ee soomaaliya oo looga hadlay dardargelinta wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijkaayaan kusoo qaadan doona xaaladaha guud ee deegaanada koonfur galbeed iyo halka uu marayo shirkaasi qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaan caawa barnaamijka kusoo gudbin doonaa tabin iyo diyaarin waa anigoo cabdishalaan juulo shaakir farsamaduna waa cabdiwahaab cabdiqaadir xasan waa mar kale iyo wareegga wararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagaa istuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraanisdayna oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale habeen wacanoo wanaagsan aan ku bilowbo markan toddoba sano kadib magaalada muqdisho waxa ay martigelisay shir xasaasi ah oo ay ka qayb galeen madaxda waddamada safka hore ee dowladda iyo geeska afrika ee dalalka jabuuti kenya iyo sidoo kale waddanka etoobiya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shirkaasi shir guddoominayey waxaana inta ugu badan shirkaasi looga hadlay arrimo kala duwan ay ka mid tahay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab garab istaaga dalalka deriska la ah ee soomaaliya ee xiriirka ama la xiriira dagaalka ay soomaaliya kula jirto dagaalamayaasha al-shabaab shirkan ayaana mas-uuliyiinta waxay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo shabaab iyo arrimo kale oo aad u fara badan oo deegaanada al-shabaab lagu xoreeyey ah iyo in loo fududeeyo dhimista ciidamada admis iyo in si tartiib ah ee mas-uuliyadda amniga soomaaliya loogu wareejiyey ciidamada soomaaliya qodobada kale ee shirkan looga hadlay ayaa waxa ay ahaayeen kuwo xasaasi ah magaalada muqdisho ayaana maanta isku socodka hakad ku jiray maadaama wafuud heer caalami ah ee muqdisho imaanaysay shirkan oo ka dhacay agagaarka garoonka diwradaha aadan cadde ee muqdisho ayaana madaxweynayaha dalka kenya markii ugu horreysay yimid william ruuto ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed iyo sidoo kale madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle shirkan kadib waxaa warfidiyeen kala hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daa-uud aweys oo ka warbixiyey qodobada muhiimka ah ee shirkaasi looga hadlay
mar kale iyo inaan idinka warbixin idinka siino shirkii guusha ahaa ee maanta kusoo dhammaaday halkan oo madaxda dalalka safka hore oo soomaaliya martigelisay ay kulan ku yeesheen magaalada muqdisho kulankani muhiimka ah sidaan hore u sheegnay waxaa shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaa kala soo qayb galay madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle madaxweynaha dalka kenya william ruto iyo ra-isul wasaaraha ethoobiya abiy axmed waxaa ajendaha kulanka u ahaa in laga wada hadlo arrimaha amniga gobolka howlgallada guulaysta ee dowladda federaalka ee soomaaliya ay haatan wado ee ka dhanka khawaariijta kuwaas oo u baahday in wadatashi lagala yeesho dalalka deriska ah maadaama khataraha al-shabaab aysan ku koobnayn soomaaliya suuragalna ay tahay in khatarahaasi ay kusii faafaan dalalka gobolka haddii aanay jirin iskaashi dhinaca amniga ah oo si hoose ay uga wada shaqayn karaan madaxda shirkaasi madaxweynaha uu shir guddoomiyey madaxda kale kala qayb galeen waxaa looga hadlay qodobadaas aan sheegnay dhanka amniga waxaa ugu muhiimsanaa oo qodobada la isku raacay ka mid ahaa in si guud ay isku wada raaceen horumarka soomaaliya ee ka samaysay dhanka in ay nabad kusoo dabaasho dalka iyo dagaalka lagu hayo argagixisada qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in ay isku raaceen waddamadani muhiimadda ay leedahay in si gaara loo xishmeeyo midnimada dhuleed iyo madax banaanida soomaaliya isla markaana xorriyadda soomaaliya ay tahay mid lama taabtaan ah oo dalalka deriska ay mar walba ay u taagan yihiin inay xishmeeyaan waxaa si aada loogu ammaanay dowladda iyo shacabka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dadaalkii iyo sida ay u muujiyeen inay ka go-an tahay in ay dalka ka xoreeyaan khawaarijta al-shabaab waxaa kaloo isla gartay in loo baahan yahay in taageero hil iyo hooba lala garab istaago jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ciidamadeeda qaranka hawshan ay ku jiraan ah dib u xoreynta amaba in waddanka laga sifeeyo khawaarijta dhibaatada ku noqday amniga gudaha soomaaliya khatarna ku ah amniga dalalka gobolka iyo caalamka intiisa kaleba waxaa laysku raacay oo ay soo dhoweeyeen madaxdii ka qaybgashay shirkan ee dadaalada dhinaca siyaasadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay wado ee gaar ahaan ee kulamada ee n c c ama golaha wadatashiga ee qaranka oo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dowladdeeda dhexe iyo dowladaha ka mid ka ah ee federaalka ay kaga hadlayaan ajendaha iyo iyo in isku meel la isu wada keeno dagaalka ka dhanka ah khawaariijta al-shabaab Een, waxaa al- kaloo si weyn halkaasi loogu ammaanay ama shirka go-aamnada kasoo bax ka mid ah oo lagu taageeray bogaadina loogu jeediyey ciidamada admis ee midooda africa ee dadaalka ay ka wadeen soomaaliya goboleeda kala duwan Een, waxaa sidoo kale lasoo dhoweeyey dadaalada soomaaliya ay wado ee dib u qaabeynta ciidamada iyadoo ay jiraan ciidamo badan oo soomaaliya tababaro meelo kala duwan kasoo qaatay gudaha iyo dibaddaba Een, ujeedkana uu yahay in ay ka guulgaaraan eh, xoreynta dalka islamarkaana amniga dalka ay sugaan n waxaa kaloo ah, la soo dhoweeyey codsi ay soo jeedisay jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ah in dalalka ciidamada ka jooga soomaaliya ay sii laban laabaan eh, taageerada ay siinayaan soomaaliya hadday noqoto dagaalka haatan lagula jiro argixisada al-shabaab in xuduudaha dalalkaasi eh, iyo soomaaliya leeyihiin laga ilaaliyo in ay arbushaad amaba ay shabaab halkaasi ka gudbaan arrimahaasi ayaa ka mid ahaa Een, waxaa kaloo laga dalbaday beesha caalamka in ay soomaaliya ka taageeraan barnaamijka xasilinta waayo marka howlahan een, dib u xoreynta ay dhahaan waxaa xigaya in deegaanada la xoreeyo iyagoona ay helaan een, ba- agab- agabyadii loo baahna baahihii halkaas ka jira la daboolo sida waxbarashada een, arrimaha caafimaadka maamul in loo sameeyo islamarkaana amniga halkaas la sugo oo loo dhiso ciidan sugi kara amniga meeshaas looga tegay shirka qodobadiisu waa ay badnaayeen waxaan soo gudbin doonaa een, war-saxaafadeedkii ka soo baxay oo lala wadaagi doono eh, shacabka iyo dhammaanba een, qalabka warbaahinta laakiin muhiimadda ama intii ugu muhiimsaneed oo intaa daawud awees wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo ka warbixiyey ka warbixinayay muhiimadda iyo qodobada muhiimka ah ee looga hadlay shirkaasi shirkan oo mas-uuliyiin kala duwan iyo madaxda waddamada geeska afrika safka hore kaga jira iyo wadamada madaxweynayaasha wadamadooda ama ciidamadooda dalka ay joogaan ka qayb galeen een, muxuu yahay muhiimadda uu leeyahay shirkan een, maxayse tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkan ka- ka soo baxaya markii loo eego iyo waxa ku geedaaman een, qodobo qaar oo mugdi ku jira iyo dowladaha qaar oo siyaasado gooni ah ka doonaya dalka soomaaliya waxaa caawa een, arrimahaas oo idil iiga warramay cabdiraxmaan cabdulla bille oo ka mid ah een, aqoon-yahanada soomaaliyeed aqoon-yahan marcade oo aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho
walaal aada umaasan tahay Eh, shirkan eh, eh, na- ahamiyada uu uu- u leeyahay eh, wadamadan deriska ah eh, na- eh, soomaaliya deriska laha haddana ciidamada ay ka joogaan Eh, kulamo way dhici jireen laakiin kan way ka duwan tahay sababtoo waktiga uu kusoo beegmay ayaa muhiimad u sameynayso Een, qodobada uu horta looga hadlay oo miiska lasoo saaray marka laga reebo ee, waxyaabo kale oo oo siyaasad ahaan qarsoona ayaa jiro Een, qodobada looga hadlay waxa waaye ee, in uu een, dagaalkan isku meel looga soo wada jeesto iyo midda labaad oo ah in aysan wadamada deriska ah saameyn ku yeelanayn een, dagaalka socdo oo dadkan ee, qolooyinkan ee, ma- haddii oo meelihii ay ay maaragtay ku- ee, dukiishada ugu jireen ama ee, deegaanada ku ay haysteen haddii laga baxsho waxaa dhici karta inay u farxilsadaan oo oo dhinacyada galaan oo ay magaalooyin wadamada deriska ay galaan taasaa markaa aa- aa- aa- aa- waxyaabaha laga hadlo taas ay ahayd lagu baqaayay laakiin ee, ee, waxyaabo kaloo qarsoon ba aniga aan dareemaynaa oo siyaasad ahaan ahaan dareemaynaa walaal madar waxyaabaha qarsoon siyaasad ahaan aqoon-yahan maxay tahay oo ku muuqda
waxyaabaha noo muuqda waxaa kamid ah een, een, ciidamadan oo amisomka la yidhaahda muddo oo dhowr iyo toban sano ah ay ay joogaan wadanka Ee, haddana een, dukaynshadooda iyo meelaha ay degan yihiin ay ay- ay lacago badan oo aad u tiro badan ay ku qaadanayeen marka een, waxayna islahaayeen ladinkama maarmo oo muxuu ahaa een, ciidamada dowladda tallaabo oo adinka aad ku jirin qaadima qaadima karaan marka hadda waxaa muuqatay marka in loo baahneen oo ciidamadii dowladda ay ay keligood shaqaynayaan oo gobollo badan oo wadanka kamid ah oo ay sida eh, galmudug iyo hirshabeelle taligood ay dagaalo ay dagaalo gelayaan oo amisomtini joogtay ama taylis ee atlaskii joogtayna aysan dagaal ku jirin marka meesha waxaa ka muuqatay in iyaga waktigooda uu gaba gabagaban yahay ama muxuu ahaa muxuu ahaa inaan loo baahnayn inay meesha ka muuqato marka waxyaabahaas ayaa ayanaga noo muuqdo oo in waxyaabaha keena shirkan soo dedejiyey ama in la shirkan la qabta keentay waxyaabahaasa u muuqdo wadaad
maadaama ay mushaaraad ay qaataan dowlado kala duwan lacaga ay siiyaan bal maxaa u diiday in dagaalku safkooda ay ka raacaan qaybna ka noqdaan ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale dadka deegaanka ay dagaalka la galaan oo ay al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin iyaguna dagaalkaasi qayb ay ka noqdaan
walaal een, waxaa keenaya taasi een, een, muxuu ahaa malag bay ku dili lahaay sideedaba lama soo dhaweysamo mas- ma la soo dhaweyso Een, nimankan haddii oo oo ay ay dagaalka wax ka galaan waxaa dhawaanayso ee, ee, dadki ee, ee, la- ee, qolooyinka lala dariraya oo ay la darirayaan in oo muxuu ahaa ee, een, waqtigooda uu gaabsi noqdo haddii nimankaas ee, la la baabaasho oo meesha laga saarana Een, iyagu marka ee, ee, joogitaankooda ayaa ayaa gabagaba noqonaysa sidaas marka darteed inay sii joogaan ay doonayaan Een, masiir mushtarak ah ka dhexeeya iyaga iyo ee, ee, oo- ee, qolooyinka lala dirirayo al-shabaab Een, masiir mushtarak ah ka jira oo ah isku dan waaye maxaa yeelay ee, kuwan inay joogaan oy sii shaqeyn rabaan kuwan inay joogaan oy sii shaqeyn rabaan marka masiirkaasaa ka dhexaysa walaal marka waxaa leedahay een, sababta aysan dagaalku u gelin waxa ay tahay haddii dagaalku uu soo gabagaboomo in dalalkooda dib ugu laabanayaan mushaaraadku ay jarmi doonaan arrimahaas waayaa leedahay
ha dam- dhaqaale ahaan laga fikiraya sababta askariga oo oo hadda kun iyo lacag ka dheeraad u qaataa haddii wadankiisa uu ka laabtana kunaas ee, ee, lacagtaas uu qaadanayo saddex wajibaar ee, ee, lacag ka yar ayuu ayuu qaadan doonaa sa- laba boqol iyo saddex boqol uu qaadan doonaa marka ee, taasuu ka cararaya marka ee, ee, ma doonaya marka lacagtaas inay soo gabagabowdo marka haddii oo oo soo gabagabowdo ee, shabaab haddii lasoo gabagaboobo waxaa imaanaysa marka in oo oo muxuu ahay ay lacagtaa waayaan marka amisom iyo ciidamada dowladda kow midda labaad siyaasadda ee, dowladda soomaaliya in ay ay hana qaado oo ay ay maaragtay awood yeelato wadamadan diriska nala ah oo hadda safka hore lagu magacaabo hadda shirka maanta ugu dhamaaday boqolkiiba sideetan ma doonayaan inay ay ay dowladda soomaaliya awood yeelato ciidamadeeda awoodaan Een, ma ogolo marka een, waana waxaana sheegay siyasiyiintoodii hor u sheegay marka ee, ee, een, sidaasaa keenaysa marka in maaragtay ee, ee, muxuu ahay ay ka gaabiyaan inay dagaalka qayb ka galaan walaal magaalo Mhm. shirkan afargeesood uu ahaa madaxweynaha wadanka kenya oo dhowaan la doortay ayaa yimid muqdisho abiy axmed oo marar kala duwan yimid iyo sidoo kale madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele toddoba sano kadib muqdisho waxay martigelisay shir muhiim ah oo madaxda een, geeska afrika ay muqdisho imaadeen magaalada muqdisho toddoba sano kadib shacabka ah een, wadnabadii ay haysteen inay dib usoo laabanayso waqtigan walaal aad aa mahadsan tahay Ee, ee, horta sidaan hadda oo ay ahayd shirka qurxan aan anaga doonaynay sidaa hadda jirtay oo shirka uu ku qabsoomay si ka qurxan baan doonaynay sida ka qurxan aan doonaynay ee, oo aan ku faraxsanaan lahayn waxay ahayd inaan wadooyinka aan la xirin amaankana la sugo Een, labo haddana in mada- een, xafiiska madaxweynaha ee, hoolka shirarka ee madaxtooyada in lagu qabto oo sida ee, wadamada ee, nabadda ah oo kale markaas anaga saasaan doonaynay laakiin een, ee, iyada laftirkeedu in sir oo oo heerkaas la aado oo lagu qabto wad- magaalada muqdisho lagu qabto iyadana waa waa soo dhaweyn bay moog tahay laakiin waxaa ka qurux badneed in aan aan aan muxuu ahay een, ee, magaalada oo nabad ah oo muxuu ahay wadooyinkeeda aan la xirin een, ee, muxuu ahaa laguna qabto ee, xafiiska madaxtooyada lagu qabto taasa aa- aad noogu qurux badneed kuna sii faraxsanaan lahayn waana rajaynaynaa inay imaan doonto maalin uun imaan doonto haddii ilaahi subxaana watacaala aadi Mm. Een, shirka waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga hadlay waxaa ka mid ah in een, dhimista ciidamada admis ee gudaha dalka soomaaliya ku sugan iyo in si tartiib tartiib ah mas-uuliyadda amniga loogu wareejiyo ciidamada soomaaliya bal ciidamada soomaaliya iyo kaalinta ay ka qaadan karaan amni wareejintooda
walaal aad aa umahadsan tahay Ci- ee, ciidamada soomaaliya hadda waa tijaabo baxeen ee, sababtoo ah een, ee, waad ogtahay dhulkan hadda oo dagaalada ee, laga galay oo ee, mudug ilaa ee, een, een, ee, shabeelle dhexe inta udhexayso een, ee, wax aadmis oo la socday aadmis oo la socday ama ciidan oo ee, iyo ajnabi oo la socday ma jirin kaligooday ahaayeen marka waxaad ogaataa ee, dhulkaasna hadda ee, meelihii la qabtay sida xarar dheer oo kale een, ammaan waayo aadayabaal oo kale ammaan waayo magaalooyinkaas la qabtay ee, waa ammaan ee, wax hadda dhibaato ka jira aba yaraateena ma jirto marka ani waxaan isleenahay amisom ama ama atmis xilligoodii wuu soo dhammaaday gabagabo waayo looma baahno wadanka soomaaliya ciidamada dowladda soomaaliya way ka maarmaan muxuu ahaa waxay waxaa keli oo dhiman farsamo waxaa keli oo dhiman farsamo in farsamo lala yimaado hab oo oo oo oo muxuu ahay security lagu kala wareegi karo iyagana ay ku bixi karaan ciidamada dowladdana la tayeeyo muxuu ahay dhaqaalaha dhaqaalaha hadda ay qoladan qaadanayaan sidaa markaas ay ciidamada dowladda loogu wareejiyo marka waxaan waxaan is leeyahay waa waqtigooda waa soo gabagaboobay hadda ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka deegaano dhowr al-shabaab ayay kala wareegeen oo sanado badan ay maamulayeen bal guulaha ciidamada xoogga dalka ay gaareen iyo dadka deegaanka ma ku sii fidi kartaa deegaanada kale ee hadda harsan oo ay al-shabaab gacantooda ku jira
runtii waa waa haddii oo ay ay ciidamada dowladda soomaaliya ay ay qorshihii istaraatiijiyadda dagaalka ay habayso hagaajiso ay qurxiso oo ay ay ay maaragtay iyadoo ka digtoon waxyaabaha dhici kara iyo waxyaabaha oo oo dhibaato keeni kara waxaas iyadoo ka digtay waxay ku xiran tahay oo keliya inay dowladda dowladda farshamayso waana dhic waana waana maaragtay waxaan aaminsanahay in wax culays aysan ka jirin laguna meeshii la raba la tegi karo oo sidaas anigu aaminsanahay walaal ugu dambeyntii iyadoo maanta waddooyinka ay xirnaayeen sidaas soo hadal qaaday misena waxaa jirta in tiro hoobiyaala magaalada muqdisho ay ku dhaceen bal iyadoo waddooyinka la xirin ma jirtaa hab kale oo shirarka loo qabto dadka shacabka ahna waddooyinkooda iyo goobahooda shaqada iyo waxbarashada si nabdoon ay ku tagaan
ha walaal way way jirtaa way jirtaa waa iyadan waddooyinka la xirin shirka intuusan dhicin toddobaad ka hor in magaalada amnigeeda la xasiliyo oo la habeeyo oo la muxuu ahaa la hagaajiyo ciidamada iyagoon maaragtay aan waddada xirin wixii oo oo muxuu ahaa jirana ay ay ay ay maaragtay ka shaqeeyaan midda labaad ciidamada sirta ciidamada sirta laga rabaa in ay ay si rasmi u shaqeeyaan oo ay go'aa- iyaga doorkooda ay qaataan hadda doorka maqan waxaa waaye ciidamada sirta ayaa shaqadoodii ay daabis ku jiraa oo oo la arkaya oo keliya wixii iyagoo dhacay waxaa waxaa laga rabaa in wixii intay dhicin ka hor inay ay ay ay ka hor tagaan oo ay ogaadaan waxyaabaha eh, dhibaatooyinka meeshaan ka imaan karo kusoo socdo iyo waxyaabahaas markaas ani waxaan isleeyahay waa la samayn karaa waa eh, istiraatiijiyad eh, in oo eh, nida- eh, khubaro amni oo ka tirsan eh, am- eh, eh, muxuu ahay, eh, muxuu ahaa laamaheena amniga ka tirsan in la fariisiiyo oo la yidhahdo haye cidadaas iyo nidaamkaas ay sameeyaan taasay ku xiranta oo keliya marka waana la samayn karaa sidaan aaminsanyahay walaal jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid a asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleelka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakoolaa qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kola hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofort grow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisu u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
subersign design design daabacaad kuleh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladan ay isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurhay ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qab dalsan radio
barnaamijka wareega wararka ayaa dhegaysanaysaan qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaan markan ku guda jirnaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta dagaal kula wareegay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ay deegaanka beerxaano oo dhaca koonfurta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo iyaga al-shabaab ku dhex maray een, dagaal xoogan oo khasaaro kala duwan oo ka dhashay dagaalkan wuxuu ayaa ka bilowday kadib markii ciidanka dowladda iyo kuwa dib u xiraynta deegaanka ay weerar ku qaadeen goob ay al-shabaab isku aruunsanayeen waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen inay al-shabaab weerar qorshaysan oo weeraro qorsheynayeen balse ay ka hortageen wararka sidoo kale waxa ay tilmaamayaan inta uu socday dagaalka in ciidan gurmad ah uu hogaaminayay taliye xasan guuleed oo ka mid ah saraakiisha guutada shanaad qaybta tobyolabaatanaad ayna wehelinayeen ciidanka gorgor ay gaareen goobta uu dagaalka ka dhacay saraakiisha ciidamada dowladda ayaa warbaahinta u sheegay in khasaare xoogan ee al-shabaab ay ku gaarsiiyeen dagaalkaasi ayna ka saareen deegaano ay ka mid yihiin beerxaano tarashante dhaqor iyo kuwo kale oo dhammaantood dhaca koonfurta magaalada beledweyn kuna teedaasan webiga shabeelle xaaladda goobtii lagu dagaalamay ayaa hadda ah mid degan een, in islamarkaana ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay howlgallo kala duwan ay ka wadaan halkaasi markan mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbaratay ee ku nool gobolka banaadir ayaa ku baaqay in ama madaxda ugu baaqay in ay wax ka qabtaan shaqola'aanta haysata qaar ka mid a dhallinyarada waxa uu sheegay in dhallinyarada kala duwan ee muqdisho ku sugan iyo gobollada dalkaba dhibaatooyinka ugu weyn ay wajahaan ay ah in marka ay shaqooyinka ay dhammeeyaan oo ay ka shaqeeyaan shaqooyin aanan ahayn shaqooyinkii ay mudnaayeen sida ka shaqaynta mootooyinka mudiddooda iyo shaqooyin kale oo dhallinyaradu aanan u dhigmin balse marka hore wuxuu ka hadlayaa ama ka wareysay een, doorka dhallinyarada ay ku leedahay dagaalka ka dhanka al-shabaab halka qeybaha dhexe iyo dambana uu kaga hadli doono dhallinyarada iyo dhibaatooyinka ay ku wajahayaan dalka iyagoo dhammeeyey waxbarasho ayuu sheegay in dhallinyarada qaar guryahooda ay joogaan shaqooyinkii mudnaan ah aysan haysanin
waa ku dhownaa dalsankii dalsan radio runtii waan ku faraxsanahay inaan runtii ka qayb galo barnaamijkan doorkeyga haddaan runtii ka qaato dhalinyarada soomaaliyeed xaal ay ku nool magaalada muqdisho gaaraan kuwooda waxbartay inta badan waxay aaminsan yihiin runtii dala- dagaalada ka socda go- guud ahaan dalka gaar ahaan gobolada ee runtii inaysan waxba soo kordhineen maadaama dalkani in badan lasoo dagaalayay hadduu dagaal xal keenayna shan iyo tobankii sane lasoo dhaafay kaasaa xal lagu heli lahay marka waxaan aaminsanahay in runtii negotiation iyo wadahadal lagu dhameeyo wixii runtii inta ka dambeeyana ay madaxda dowladda iyo mucaaradka iska soo horjeedaba inay wada hadlaan taasaan runtii rajeynaynaa dagaalna uusan waxba soo kordhinayn in laisku dhameeyo maana dhalinyaradana labada dhinac ay runtii meesha ku baaba'aan
madaxweynaha soomaaliya wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhana al-shabaab si dalka looga saaro een, wuxuuna sheegay in dagaalkan uu yahay mid al-shabaab oo keliya looga adkaan karo adiguna waxaad sheegaysaa in dagaal aysan wax lagu keeni karin waxna lagu xalin karin bal ha- haddii aad hayso fikrad kale iyo hab kale oo een, dalkan u jihaysan karo hab dagaal oo al-shabaab looga saari karo deegaanada maxay tahay adigu horta adduunyadu way dhacday in runtii laiska soo horjeesto dowladii iyo ama xukuumaddii mucaarad iyo kala baxaan iyo xukuumad ama runtii ururo kale ay runtii dowladii kasoo horjeestaan sida ee afghanistan oo kale waxaa ka dhacday in maraykan oo dulmano ah uu kusoo duulay isla markaana wadankaasi muddo ku dhow labaatan sane ay runtii dagaal iyo waxyaabo fara badan ay ku jireen ka dhalinyaro ahaan een, dagaalka lagula jiro al-shabaab maxaad ka aaminsantihin idinku Eh, de anagu shacabka soomaalidaan mar walba waxaan rabnaa nabad een, dalka hadda wuxuu ku jiraa waqti dagaal oo qeybo fara badan oo kamid a gobolada dalka al-shabaab in muddo ah een, maamulayeen laga saaray deegaano dhowra ay gacanta ku hayeen deegaano kale hadda waxaa ka socda howlgallo kuwii ugu dambeeyey ee al-shabaab la doonayo in looga saaro isbeddel noocee ah iyo jiha noocee ah ayuu dalka geli karaa ayaad is leedahay marka guud ahaan dalka la xoreeyo qeybo fara badan oo kamid a dowladda hadda gacanta ay ku hayso inta dhimanna gacanta ay ku dhigta dowladda Eh, horta dadaal haddii la yidhaahdo dowladda dhankeeda dagaal wuu ku socdaa haddii runtii hadda magaalo cusub ama degmo cusub la qabsadana micnaheedu maa in nabad la helay muhiimaddu waxaa waa dalkan inuu nabad iyo xasilooni siyaasadeed iyo mid amni iyo si dalkan dhaqaalihiisa iyo runtii kobac dhaqaali uu helo iyo runtii infrastructuradii dowladii kaabayaashii ee u dhaqaalihii loo helo ko waxaa mas-uul ka ah in wadankani laga helo waxa la yidhahdo security hadduusan wadanka security hadda maanta shir baa dhacay madaxa baa timid ama frontierskii yaa isku yimid oo wadamada geeska africa waa aragtay magaalada muqdisho wax sida loo xiray meel hadda la mari karo oo shacab ay mari karaan ma jiran taas waa securityga uu muhiim ugu yahay amniga wuxuu muhiim u yahay horumarka iyo dhaqaalaha dalka marka annagu waxaan aaminsanahay shacabka soomaaliyeed haddaan nahay dagaal inuusan waxba soo kordhinayn anyway hadduusan yani research laga keenayn in negotiation iyo wadahadal la sameeyo haddii waxaa wadahadal lagu xalin karo runtii loo bandhigo taasaan rajeynaynaa
adi ahaantaada hadda maxaad fariino dowladda u diraysaa maxaad talo u jeedinaysaa maxaadse is leedahay haddii ay ku dhegeysanayaan madaxda sarreyse ee dalka fariintan waxay noqon kartaa mid weyn oo saameyn ku yeelan karta
runtii shacabka soomaaliyeed haddii fariin iyo codsigooda haddii runtii laga jawaabayo anigii dad igu horey baa hadlay dad eh, runtii aqoon-yahana soomaaliyeed oo aniga iyo kuwo kale baa hadlay kuwaas baa runtii eh, response iyo jawaab laga celinaa laakiin anigu waxaan hadda madaxweynaha hadduu imaqlay aan leeyahay mada madaxweyne dalkan runtii dagaal uu kusoo jiray muddo ku dhawaad labaatan iyo intaasoo sana marka waxaan leeyahay haddii xalku lagu keeni karo wadahadal uu wadahadal uu furan yahay in madaxweynuhu tallaabada dagaalka ah uu qaado maxaa yeelay war without budget yani dagaal waxa uu keenayaa in dhiig u daato so in dhiig daato waxay u daran tahay marka shacabka soomaliya labada dhinac waxa dhimanaya waa shacab soomaaliyeed waa dhalinyaro soomaaliyeed anigu kasha- ka shacabaana waxaa aaminsanahay in madaxweynuhu hadduu awoodo in wadahadal uu runtii lagu xalin karo in baabka wadahadalka la faro saasaan rajeynaya dhalinyaradana fariintaa u diraysa maxay tahay iyaguna
dhalinyarada soomaaliyeed meel bay ay joogaan ayagaas ka dhiban dad wax bartay oo runtii waalidkoodii dhaqaalo kusoo bixiyey intaasoo sano labiiyo toban sano dugsi hoose dugsi dhexe kasoo baxay afar sano jaamacad soo dhameeyey haddana in ayagii investment sii geliyo mooto iyo loo godo oo haddana wa- waalidkii ay sii dhiban yihiin oo haddana caruurtoodii intaas ay yani sooyaal wax oo waxbarasho ay soo gaarsiiyeen haddana in qaarkood ee dhacdaba in runtii ama sida dhacdaba xaqiiqda in layska dilo oo yani dowladdii ay disho yani dhibaatooyin fara badan dhalinyarada iska haysta qaar baa taariif runtii hadda uqorshaysan qaar baa ii sheeg shaqa la-aan awgeed maandoori iyo waxyaaba iska bartay marka dhalinyarada soomaaliyeed guud ahaan waxaa leeyahay runtii waxaa la rabaa inaad qeyb ka qaadataan runtii horumarka iyo kubaca dalkan Eh, waxaa tihiin xooga dalka inta badan madaxda waxay dhahaan seventy percent waa dhalinyaro haddana kama muuqdaan eh, institutionada dowladda waxaa arkaysaa rag odayaal oo ii sheeg eh, meel walba kaaga horeeya haddana ayagii baa ku dhaca dalkan waxaa eh, boqol kiiba toddobaatan ka ah dhalinyarada marka dhalinyarada waxaa leeyahay smuujiya cid idin maqan ma lah meel walba waa idinka taagan kan la dilayo ee bajaadka waa idinka kan dilaya ee qoriga wata waa idinka waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ayagu isku dashtaan in la sameeyo ururo siyaasadeed oo dhalinyaro ah in runtii hogaan dhalinyaro oo dalkan fahmi kara inuu insha allahu tacaala eh, soo baxo saasaan rajeynayna ugu dambeyntii doorka dhalinyarada ee dhanka iyo dowladda iyo dhanka goobaha shaqada sooma muuqda mise gaab baa ku jira oo weli waxaa muuqata in dhalinyaradu aysan u haysanin shaqooyinka ay u baahnaayeen xaflado iyo sidoo kale munaasabado kala duwan jaamacada ay kasoo qalinjibiyeen een, waalidiintooda qarashaad ay geliyeen misena intaas oo idil dhalinyaradu ma helaan miyaad leedahay
sidaan kuu sheegay institutionada dowladda si fira maahan yani wax equality ama sinaana ma lahan inta badan dadka waxbartay ee shahaadooyinka ama digreega haysta waxaa ka mudan qofka waxbaran ee baadiyaha ka imaaday laakiin helay eh, taageero ehelnimo ama four point five ku yimaado qofkii kaasaa ka mudan qofkan isagoo intaas usan wax soo baranaya ama digrii haysto haddana wuxuu ka shaqeeyaa shaqooyinka hoose qaarkood shaqa ma hayaan oo xaafadii iska joogaan marka dee cadaalad darada yaa sabab u ahaan isleeyahay in dalkan yani qalqalka ka jira iyo amni darada ay sabab u tahay maxaa yeelay qofkii wax soo bartay ee intaasoo san wax lasoo barayay maanta hadduu asigii waalidkiisa ay maalgelin sii geliyeenoo mooto loo sii geliy haddana waddada lagu sii dilayo waalidkiina quusiya taagan yihiin intii kaleo hadda wax sii baranaysane runtii niyadjab iyo waxaa ku imaanaya inay yani waxbarashadii ka niyad jabaan madaxweynahan inta badan wuxuu aad runtii maadaama akademid uu ka yimid madaxweyne waxbarasho uu yahay waa la rabaa inuu asi employment ama shaqa abuur sameeyo hadda dowladnimadan waxaa arkaysaa markaa aragto markay rabaan inay banaanbax qabaan dowladda ee banaanbax sameeyaan waxay u yeeraan dadkan waxbartay ee masaakiinta ah ee mootaaleyda ah laakiin marka opportunity fursado shaqo la yidhaahdo eheladooda wacan iyo qaraawadooda taas waa cadaalad darrada ay jirto marka marka lagu baahan yahay waxaa waa markii banaanbax la qabo iyo marka rabshado iyo violence la sameynayo marka fursado shaqa ay tagtana eheladooda iyo qaraawadooda la wacana taas gofrunti dowladda aan haysan taas waay systemka aan haysan marka inta laga baxayo waxaan rajeynaa dhalinyarada inay iska dulqaataan Eh, madaxweynahana uu garto in runtii four forty five dalkan aysan xal u ahayn siduu hore u sheegay ay tahay inaysan xal ahayn eh, eh, yani inay xal tahay oy xaq ahayn taasaan rajeynayna insha allahu tacaala madaxweynaha inuu ka dhabeeyo inuu runtii dadkan dhalinyarada ay shaqalaanta haysana shaqooyin u sameeyo kuwooday waxbartana muhiimad la siiyo maxaa yeelay haddii kuweena waxbarta maanta aan muhiimad siinin jeelka dambe way ka nijabaan waxbarashadii Eh, qaarkood waxay noqonaya nolosha ka dhacaan marka waxaan rajeynaynaa in fariinteeda ay gaarto madaxweynaha Eh, guud ahaan maamulada dowladaha eh, gaar ahaan guddoomiyaha gobolka banaadir oo runtii ah eh, gobolka ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee wax soo bartay ee caasimada Eh, in asigana uu runtii qayb ka qaato dadaalada waxbarashada iyo eh, shaqo abuurka loogu sameynayo dhalinyarada soomaaliyeed ee wax soo bartay institutionada dowladdana eh, in loo helo shaqooyinkooda si fayra cadaaladeed aysan ku imaanin in yani qof walba eh, in adeerkii uu kaansado in imtixaan loo galo interview loo galo qof walbaana waxbarashadiisa uu kusoo baxo taasaan cadaalada taasaan doonayna insha allahu tacaala inay dhacdo markaana qofkii waxbartana eh, yani eh,
mid ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbaratay ee ku nool gobolkan banaadir ayuu kaasi ahaa oo ka hadlay dhibaatooyinka ay wajahaan dhallinyarada waxbaratay ee ku nool guud ahaan caasimadda iyo shaqo la-aanta haysataba barnaamijka wareega wararka ayuu caawa inoogu waramayey weli waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka dalsan qodobo kale oo barnaamijkeena ku jira ayaa inoo harsan oo aad goordhow maqli doontaan
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doctor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socdaa si walba kuu anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkaiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socdaee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbara kusii bilalka kus sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaaro sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahno su'aaloo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysi
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lix hal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraah ciyow kuladnaan dhakhaatiir cilmulow cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walbay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalku waxaa kuga diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso saac xeegana waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaallaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaahinta si dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martidii igu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macliish yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjumba keene martaa soo socote maraq digaaga jumba keene martaa soo socote maraq digaaga jumba keene martaa soo socote maraq digaaga jumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta u ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qurama ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite masterka haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii orub aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite masterka akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si fari ah dalmar elid master card waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deemar master card oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii master card waxaa loogu talagalay ardada wax barata kaafiya master card waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka wareega wararka ayaan isla maraynaayee ugu dambeyntiina haddaan eegno guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa guddoomiyey kulanka golaha wasiirada koonfur galbeed ee soomaaliya oo looga hadlay dardargelinta wejiga labaad ee shirka duwheshiisiinta koonfur galbeed sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa weli ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaas uu ka wado kulamada kala duwan ee dib u heshiisiinta ah maantana wuxuu shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee koonfur galbeed ee soomaaliya wejigiisa labaad muhiimadda gaarka ahna u lahaa in looga hadlo shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed magaalada baydhabo dhowaan waxaa gaaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud halkaasina wuxuu u tegay dib u heshiisiinta koonfur galbeed mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda gaar ahaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo khilaaf xoogan uu ka dhexeeyey dhowaanna waxaa la magacaabay guddi soo indhoindheeya xaaladihii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada baydhabo gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe door weyn iyo kaalin muhiima ayuu ka qaadanayaa shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed weli ka socda muhiimadda gaarka ahna wuxuu saarayaa in sida dadka shacabka ah mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta isdiidan ay u wadaheshiin lahaayeen doorasho hufan oo nadiif ahna ee ka dhacda baydhabo guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa tabinii diyaarin iyo socodsiinba wuxuu ahaa anigoo cabdislaan juulo shaakir farsamaduna cabdiwaha abduqaadir xasan ayaa caawa barnaamijka ku jiray tan iyo barnaamij dambe intaan ku kulmi doonno waxaa idinkaga tegaynaa sidaasiyo ammaane alla habeen wanaagsan